habeenka dhoweyd aniga meel meherada ah oo meesha gabadha lagu dilayay soo jeedkayga ayaan fadhiyey markaa indhahaygu waxay qabteen gabadha oo sargaalka la yidhaahaa cabdi dembeel iyo gabadh ay ula dhacayaan indhahaygu markay saa u qabteen waxaa iga soo baxay war gabadhu waa walaashiine usha ka daayaya xidhaba oo intaas ayaay kadibna anigaa laygu bilaabay hadda waxa aan qabaa naburo lugtan waan ka dhaqaaqi kari lahay halkan laba jeer ilaa halkaa dhinaca imika ilaa dhinaca ma seexan kara ilaa habeenkii naburaday gaadhay gabadhana waxa gaadhay dee ilaahunbaa yaq markii halkii lanagu uleeyey haddana waxaa lanala tegay qabaleega sagaalaad halkiina diintaa lanagaga dhigo waa aad baa lanoogu garaacay markaa wax aan maqalay maaha wax aan bini'aadanimada ku jirin jirdilka qof bini'aadamah wax u baneeyena aanu ma garanayaba cidda u banaysiya sharciga u baneeyey jirdil wiil kale uu baqay hadda video wuxuu uga baqay waa lagu dili waxaan xidhnayn waxaa lana xidhay habeen hore toban saac oo b m ah ama afar saac meelaha oo b m waxaa lana soo daayey lixdii xalay naxdinta igu gaadhayna halkaasi habeenkii ma aan seexanin subaxdiina waa ku soo kallahay waxaan sugaba ninkii cabdi dhimbil ahaa ee gabadhan dilay waxaan ku yidhi walaalow gabadhan way dhaawac dhaawac culus baa gaadhsiisan aan kaxaysto walaalow aan gabadha soo daawaysto jawaab kale oo fiican intaan ka sugahayey ama ma noqonaysa hadduu dhihi lahaa nin ragu ahaan lahaa ee wuxuu yidhi inaad meedkeeda u timaado oon gaadhiga marsiiyo ayaa ii fiicneed intaasaan ka khaldamay inaan gaadhiga marsiiye ahayd buu yidhi anigoo gabadhan adeeradeed iyo walaalaheed iyo ninkii ugu weyn ammaanta ahay waxaan codsanaynaa in sharciga naloo keeno haddii oo ummadda laga qabto dad baa hore u dilay gardarro garab og weeyaan ninkani